ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa siddeedda bisha koowaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo axada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a duqeymaha yuhuuddu ka wada marinka qasa oo galay maalintii laba boqol siddeetan iyo labaad oo xiriira iyadoo sidoo kale ay dhaceen dagaallo lagu jebiyey ciidamada yuhuudda ciidamo ka tirsan maamulka nuseeriyada oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeymo yuhuuddu ka geysteen dalka suuriya ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ansaaru sharaaca ee dalka yemen oo fuliyey weerar lagu beegsaday maleeshiya taabacsan dowladda imaaraadka carabta weerar lagu qaaday askar ka tirsan murtasaqada fangar oo ka dhacay dalka maali dabaylo xooggan oo toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhuftay qaybo ka mid a dalka yemen oo dhaliyey khasaare nafeed kumanaan reer bakistaan ah oo dhigay dibadbaxyo ballaaran oo lagu taageerayo muslimiinta khaza madaxweynihii hore dalka maraykanka donald trump oo la kulmay weerar uu dhaawac ka soo gaaray haddaba sideeba uu u dhacay weerarkan maxaana laga yidhi maxaanse ka ognahay madaxweynayaashii maraykanka soo maray ee sidan loo ikhtiyaalay falanqayn ku saabsan ayaad maqli doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil gordhowayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha yuhuuddu ka wada marinka khaza ayaa galay maalintii laba boqol siddeetan iyo labaad oo xiriira iyadoo ay dhaceen dagaallo lagu jebiyey yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo gudbanaya cabdiraxmaan beder أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي العبيد سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر يا ماما هاي ماما ولك لا أحد أشوف.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم العنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
وهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo xad ah dhanka kalena ku beegan maalinkii lababoqolsideetanilabaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xoog ku galle ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaallo xoogan oo ka dhacay khaza laguna jebiyey ciidamada sahaynada war cusub oo ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiidaa khaza soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen afar dhacdo xasuuq xushlim ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana ku shahiiday dad gaaraya lixdan iyo kow ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol labaatan iyo sagaal ruux oo kale waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadani deegaanada iyo manaadiqda ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah ciidamada yuhuudda waxa ay duqeyn xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen bartamaha marinka khaza waxayna ku bartilmaameysadeen guriyo taawar ku yaala marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad ay tiradoodu gaarayso toban ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan labaatan iyo toddoba ruux oo kale waxaana uu burbur xoogan soo gaaray taawarkii iyo gurigii ay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee ciidanka sahaynada xasuuqii ay ciidamada yuhuuddu galabnimadii shalay ka geysteen muqayimka ashaadi ee galbeedka magaalada khaza waxaa sii korortay tirada dhimashada waxayna haatan maraysaa in ka badan labiiyo labaatan ruux halka ay jiraan tobanaan kale oo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen xaafadda sheekh ridwaan ee bartamaha jiida khaza waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duuqan arxandarro ah waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale duuqeyntan ayana waxa ay si gaar u bartilmaameysatay guri ay deganaayeen qoys shacab ah oo ku yaala xaafadani sida uu ka dhawaajiyey maktabka warfaafinta ee maamulka jiida khaza isla xaafadani waxa ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah in ciidamada yuhuudda ay duqeyn bahalnimaha ku bartilmaameysadeen guriay ku noolaayeen caruur yaryar waxaana halkaasi ku shayday afar caruur oo guriga ku sugnaa xilliga ay duqeyntu ka dhacaysay duqeymo xoogan ayay sidoo kale la bartilmaameysadeen ciidamada yuhuudda saddex guri oo ku yaala muuqayimka shaabuur ah ee bariga magaalada rafaax waxaana halkaasi ku shahiiday dad tiro badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale sida ay warbaahinta u sheegeen ila waride maxalli ah saddex goor oo isku xigta ayay ciidamada yuhuuddu beegsadeen guryo ku yaala wadada jalaa ee magaalada khazamarta waxaana guriga la beegsaday deganaa qoys shacab ah waan waxba galabsan dad badan ayaana ku shahiiday duqeyntaasi halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan ugu yaraan saddex boqol oo ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac noqday kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda duuqeeyeen xeryaha dadka barakacayaasha ee ku yaala xaafadda khanyonis ee koonfurta marinka khaza guddiga gurmadka degdega ayaana sheegay in diyaaradaha sahaynada ay xasuuq bahalnimaa u geysteen dadka rayidka ah muuqalo laga soo qaaday khaza ayaana muujinaya meydad gubtay oo daadsan wadooyinka iyo dhaawacyo laga daadgureynaya xaafadaha khanyunis warbaahinta cadowga yuhuudda ayaana markii wax xasuuqani dhacay suuqgeyn beenna u sameysay in goobta la duuqeeyey ay ku beegsadeen hogaamiyeyaal ka tirsan muqaawamada oo uu ku jiro maxamed addaif oo ah hogaamiyaha ciidamada cisudiin alqasaam waana iskuday kale oo ay marmarsi uga dhiganayaan xasuuqa shacabka muslimiinta war ka soo baxay guutada alqasaamna waxaa lagu yidhi xasuuqa ay geysteen ciidamada gumeystaha faashiliinta ayaa ah dembi cusub oo lagu daray dembiyada isdabajooga ah ee cadowga sahaynada uu ku hayo dadkeena difaac la-aanta ee ku sugan marinka khaza waxayna intaa ku dareen jaraa-imtan ayay cadowga yuhuuddu geysanayaan iyadoo ay maqlayaan islamarkaana ay arkayaan dhammaan caalamka dowladda maraykanka ayaana garab waxa ku siinaysa yuhuudda xasuuqa dadka marrasta ah waxaan caddaynaynaa in argagaxgelinta dadkeena aysan wiici doonin awoodda iskacaabinta ayaan ku hayno maamulka yuhuudda ilaa aan gumeystaha ka dulqaadno dadkeena ayaa la siraaciyey warka ka soo baxay guutada cisudiin alqasaam wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza waxa ay sheegtay in tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tagay marayso in ka badan soddon iyo sideed kun afar boqol afartan iyo saddex ruux halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhowaa siddeetan iyo sideed kun afar boqol siddeetan iyo kow ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada saynada yuhuuddana ay si indhallaana u duqeynayaan dadka barakacayaasha ah dhanka kale waxay ciidamada gumaystaha yuhuudda ay weeraro xukugallaa ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacadaanta galbeed waxaanay weeraradaasi ku dhibaateeyeen dadka shacabka ah iyagoo khasaaro xoogan u geystay dadkii ay ku weerareen deegaanadooda waxaana magaalooyinka ay weerarada ka dhaceen ka mid ah dulkaram jiniin biirah raamallah iyo khaliiliyah ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay xidheen wadooyin badan oo isku xidha magaalooyinka albiira iyo raamallah waxayna halkaasi dadkii soo maray kula kacayaan falal foolxumo badan waxayna xog ku galeen ciidamada yuhuudda magaalada albiira xadgudubyo kala duwan ayayna u geysteen dadkii shacabka ay halkaasi ku dhaqnaayeen waxba galabsan dhinaca kale ila wareedya ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ciidamada yuhuudda ay gudaha u galeen magaalada riyaax ee daanta galbeed iyagoo sida gawaari gaashaaman dhibaatooyin ayaana shacabka u geysteen sidoo kale waxa ay warbaahinta maxalliga ee falastiiniyiintu sheegtay in ciidamo ka tirsan gumaystaha yuhuudda la dhigay meel u dhow tuulada faquuc ah ee degmada jiniin warbaahinta waxay intaa ku dartay in ciidamo kale oo yuhuuddan la soo dhoobay meel u dhow halka laga soo gala deegaanka balcaa oo waqooyi bari kaga beegan magaalada dulkaram hay-adda bisha cas ee falastiiniyiintu iyana waxa ay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay weerar rasaaseenna ka geysteen macbarka taswiif oo u dhow magaalada khaliiliyah ee daanta galbeed iskoorimaadyo khasaare weendheliya ayaa waxa uu ciidamada yuhuudda iyo kuwa muqaamadu ku dhex maray muqayimka shaxfaad iyo sidoo kale xaafadda raasu khamiis oo labadooduba dhaca waqooyiga magaalada barakeysan ee alqudus shabakada wararka alqudus oo soo xiganaysa ilawareede waxa ay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay banbooyin ku tuureen guryo ay deganaayeen dad shacab ah islamarkaana ay rasaas ooda kaga qaadeen kadib markii ay dadka kala carareen geesta kale waxay kooxaha muqaamada weeraro iyo dagaallo xoogan oo iskugu jira kuwa toosa iyo qaraxyo ay ka fudhiyeen xarumo iyo saldhigyo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin deegaano badan oo dhacmarinka khaza waxaana dhammaan weeraradaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan hoowiyayaal tirabeel ah ayay ciidamada saraayo alqudus ku garaaceen isku imaatin ay ciidamada yuhuudda ku sugnaayeen oo ku yaala magaalada rafaax ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxay sidoo kale ciidamada muqaawamada ay magaalada rafax ku beegsadeen gaari cagaf cagaf ah oo ay wateen ciidamada yuhuudda dhimasho iyo dhaawac ayayna u qaybsameen wixii askar ay gaarigaasi saarnaa guutada alqasaam iyana waxay shaaca ka qaaday inay u suura gashay inay miino ku qarxiso ciidamada injineerada yuhuudda xilli ay ku sugnaayeen xaafadda ashowkaha ee bariga magaalada rafaax khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaana halkaasi ciidanka yuhuudda ku gaaray waxay sidoo kale guutada alqasaam sheegtay inay weerar dabagalla u dhigtay kolonyo gaadiid wata oo ka tirsan ciidamada maamulka yuhuudda iyagoo xuseyni ku burburiyeen saddex taangii gantaalka loo yaqaana alyaasiin boqol iyo shan weerarkan kamiinka ama dabagalka ayana waxuu si gaara kaga dhacay bariga magaalada rafax ee koonfurta marinka khazaa يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
qaybaha hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay walaalka dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobada aad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada ansaaru shareecaha ee dalka yemen ayaa fuliyey weerar lagu beegsay maleeshiya taabacsan imaaraadka carabta wararka ka imaanaya gobolka shabah oo ka mid ah gobolada dhaca koonfurta yemen ayaa tilmaamaya in ciidamada mujaahidiinta ansaaru shareeca weerar culus ku qaadeen askar taabacsan dowladda imaaraadka carabta weerarkan waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka almusaynaca ee shabwa waxaana lala beegsay saldhig ciidan oo ay deganaayeen maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta ciidamo kale oo isku dayay inay usoo gurmadaan askarta weerarka la kulmay ayaa iyagana waxay mujaahidiinta la beegsadeen laba qarax oo nooca dhulka lagu aaso ah war ka soo baxay ansaaru shareecaha ayaa lagu sheegay in weerarkan ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla wararkii ansaaru shareecaha ayaan ku guda jirnaaye weerar ay fuliyeen shiishyahanada ansaaro shareeca ayaa isagana waxaa lala beegsaday ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan kuwa taabacsan xukuumadda abudubay weerarkan waxa uu si gaara kaga dhacay mandiqada muudiyah ee gobolka abyan ee koonfurta waddanka yemen ansaaru shareeca ma sheegin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan dalka yemen waxa uu ka mid yahay wadamada sida furan uga socdaan howlgallada militariga u dhexeeya alqaacida iyo jamaacadka jihaadiga oo iskaashanaya iyo dowladaha reer galbeedka iyo kuwa carabta iyo dhinacyada ku daaban isbiirsanayaan geeska kale kumanaan reer bakistaan ah ayaa dhigay banaanbaxyo ballaaran oo lagu taageerayo muslimiinta khaza magaalada caasimada ah ee islaamabad ee dalka bakistan waxaa isugu soo baxay kumanaan ruuxoo dhigayay banaanbaxyo ay ku taageerayeen muslimiinta khaza oo ku dhowaad hal sano wajahaya gumaad uxuushnimo ah oo uga imaanaya yahuudda xaaqidiinta ah dadka ayaa codsanayay intaa koliyo taageero ballaaran lala gaaro muslimiinta go-doonsan ee khaza ee la xasuuqayo xukuumadda bakistan ayaana soo jeedisay in liiska argixisada lagu daro benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda muslimiinta bakistan ayaa ka mid ah shucuubta safkore kaga jira taageerada muslimiinta khaza waxaana marinka khaza dhowr jeer gaaray deeqo iyo taakule ay iska soo aruuriyeen muslimiinta ku nool dalalka bakistan iyo afghanistan ee dariska ah muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxaa lagu arkayaa kumanaan ruuxa muslimiin ah oo iskugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada islaamabad ee dalka bakistan kuwaasoo sitay boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ka dhana maamulka yahuudda wadamada bakistan iyo afghanistan waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka soconayay garab istaag iyo taakulo loo aruurinayay dadka muslimiinta ee reer falastiin waxaana intaa dheer banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay dalalka bakistan iyo afghanistan dhinaca kale dabeelo xoogan oo toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhuftay qeybo ka mid a dalka yemen ayaa ka dhashay khasaare nafeed deegaano dhaca waqooyiga iyo koonfurta dalka yemen ayaa waxaa ka da-ay roobab xoogan oo dhaliyey dabeelo saameeyey dadka iyo deegaanka mas-uuliyiinta yemen oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay dhimashada tiro dad ah inta la xaqiijiyay ugu yaraan sideed ruux ayaa ku dhimatay halka in ka badan labaatan kalena ay dhaawacyo soo gaareen taas ay ugu gacan tahay dabeelaha xoogan oo ku dhuftay qeybo badan oo ka mid ah waddanka yemen sida ay wararka qaar tilmaamayaan waxaa laga yaabaa inuu sii kordho khasaaraha roobabka dabeelaha wata isbuucii lasoo dhaafay ka da-ay dalka yemen sawiro laga soo qaaday goobaha ay saameeyeen dabeelaha ayaa si weyn loogu baahiyey bariigaha internetka waxaana lagu arkayaa guryo aada u fara badan oo aada u burburay ciidamo ka tirsan maamulka nuseyriyada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn yahuudu ka geysatay suuriya aroornimadii hore ee maanta oo axad ah diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqeymo ka geystay magaalada dimishaq ee caasimada dalka suuriya duqeynta ayaa beegsatay saldhigyo ay ciidamada nuseyriyada ku leeyihiin magaalada iyo hareeraheeda waxaana weerarkan diyaaradda geysatay ay gantaalada kasoo turtay dhinaca xuduud beenaada ee aljowlaan ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen sidaay tilmaamayaan saraakiil ka tirsan nuseyriyada oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqeymo soo noqday waxay ka fuliyeen dalka suuriya iyagoo beegsanaya saraakiisha xukuumadda shiicadaha ee iiraan iyo nidaamka nuseyriyada war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhig ee nuseyriyada bashaar al asad ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay ka dhasheen khasaare kala duwan laakiin waxay xuseen inay jawaab adag ka bixin doonaan duqeyntan khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamada nuseyriyada bashaar al asad ma ahan markii ugu horreysay oo diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ee dalka suuriya ka fuliyeen duqeymo ka dhana saraakiisha iyo askarta maamulka dhiigyacabka ee uu hogaamiyo bashaar al asad ugu dambeyntii weerar lagu beegsaday askar ka tirsan murtasaqada fagner ayaa ka dhacay dalka maali ciidamo ka tirsan mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar dhabagal ah u dhigay ciidamo ka tirsan militariga maali iyo kooxda fagner oo ku socdaalayay deegaano ka tirsan dalkaas weerarkan waxa uu si gaara kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada tuweytaza iyo kirana ee dalka maali waxaana ka dhashay khasaare dhimasho mu-asasada azalaaq ah ayaa war kooban oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in kamiinka lagu dilay laba askari halka lagu soo furtay qalabkii ciidan ay wateen warka ay baahisay mu-asasada azalaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada waxaa ku lifaaqnaa sawiro muujinaya sida uu u dhacay kamiinka waxaana kaamirada azalaaqa soo qabanaysaa meydadka laba askari oo rasaasta ka haleeshay madaxa kuwaasoo dhiig badan ka baxay sawirada waxaa sidoo kale ku arkaysaa hubkii laga soo furtay labada askari waxaana ka mid ah laba qori oo ak ah laba mooto inkastoo mujaahidiinta markii dambe ay dab qabadsiiyeen mid ka mid a mootooyinka ay gacanta ku dhigeen waxaa kaloo askartan laga furtay qalab isgaarsiin oo ay wateen mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin oo xiriilo leh ururweynaha alqaacida ayaa ka jihada wadamada dhaca saxraha iyo saaxilka afrika waxayna dagaalo kula jirtaa dowladaha maali burkina faso niger iyo kuwo kale iyadoona saraakiil iyo askar badan oo ka mid ah xukuumadahan ku dishay mandiqada saxraha iyo saaxilka afrika sanadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa qaaday silsilado weeraro ah oo isugu jira cagmarin iyo qaraxyo tirobeela kuwaasoo lagu dhiigbixiyey sida aan horey usoo sheegnay dowladaha ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika dhegeystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay madaxweynihii hore dalka maraykanka donald trump ayaa la kulmay weerar uu dhaawac ka soo gaaray haddaba sideebuu u dhacay weerarkan maxaana laga yidhi maxaanse ka ognahay madaxweynayaashii soo maray maraykanka ee sidan loo ikhtiyaalay falanqayn ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd cali waad mahadsan tahay walaalkaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa la kulmay weerar xoogan oo uu ku sigtay in nolosha lagu dhaafiyo xilli uu ka hor hadlayay kumanaan ruux oo ka mid ah taageerayaashiisa fagaare ku yaalla magaalada batiler ee gobolka pensilveniya ayuu trump ka jeedinayey khudbad qayb ka ah ololaha doorashada ee uu ku doonayo inuu ku hanto kursiga madaxtinimada ee dalka maraykanka isagoo taagan maansada laga khudbeeyo lix daqiiqo muddo ku simanna hadlayo ayaa waxaa mar keliya la maqlay rasaas dhacayso iyadoo jawiga kulanku uu isku beddelay mid welwel iyo kacsanaan ay ku dheehan tahay qof hubaysan ayaa dhisme sare oo ku dhow halka uu trump ka khudbaynayey la soo koray qori markiina wuxuu bilaabay inuu si toos ah u beegsado madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump saraakiil ka mid ah ilaalada qarsoon ee donald trump ayaa mar keliya u soo cararay xaggiisa donald trump ayayna rasaastu kaga dhacday dhegta midig warbaahinta ayaana soo bandhigtay isagoo dhiigaya trump ayaa dhulka ku dhacay wax ku dhow daqiiqad ayuuna dhulka fadhiyey ayadoo ay dhinacyada ka istaageen ciidamada qarsoon ee ilaalada u ahaa ciidamada booliska ayaana dhankooda toogtay fuliyaha weerarka soo qaaday donald trump ayaa loola cararay xarun caafimaad qoraal uu soo dhigay barta bulshada ee isaga u gaarka ah ayuuna ku sheegay in weerar lagu soo qaaday isagoo tilmaamay in marnaba aanu filanayn in dhacdadan oo kale ay ka dhici karto maraykanka aqalka cad ee maraykanka ayaa dhankiisa war uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey iskudayga dil ee la doonayay in trump lagu dhaafiyo nolosha bayden oo hadlayna waxa uu sheegay inuu khadka taleefanka kula xiriiray trump aadna ugu faraxsan yahay in xaaladdiisa caafimaad ay hagaagsan tahay hay-adda f b i da maraykanka ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in donald trump madaxweynihii hore ee dalka maraykanka uu ka badbaaday iskuday dil lagu doonayay in lagu dilo kaasoo uu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo labaatan jir ah f b i du waxay intaasi ku dartay in fuliyaha weerarka trump lagu beegsaday uu ahaa methew crokis oo labaatan jir ah kaasoo markii dib loo baaray liiska dadka doorashooyinka ka qaybgelaya lagu tilmaamay inuu ahaa taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ee uu matalo trump ilaa iyo hadda lama oga waxaa ku riixay fulinta weerarkan laamaha amniga ee maraykanka ayaana wada baaritaanno lagu raadinayo in weerarka uu ahaa mid abaabulan oo dhinacyo kala duwan ay ku lug lahaan karaan ee markii aan eegno khasaaraha guud ee ka dhashay weerarka lagu beegsaday trump waa dhimashada fuliyaha weerarka iyo qof kale oo ka mid ahaa dadka dhegaysanayay kelimadda trump halka ay dhaawacmeen labo kale kuwaasoo xaaladdooda caafimaad laga dayrinayo ee iskudayga dil ee lagu doonayay in trump lagu khaarijiyo ayaa ku soo aadaya wakhti xasaasi ah ee marka laga hadlayo gudaha dalka maraykanka oo waxaa si dardar leh ku socda ololaha labada musharax ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga dadka ameerikaanka ah ayaana welwel badan ka muujinaya halka ay ku dambayn doonto doorashada madaxtinimada maadaama uu trump horey u jeediyey hadallo laga dhadhansan karay in haddii isagu aanu ku soo bixin doorashada uu dalku lugaha la geli doono rabshado siyaasadeed dhinaca kale markii aan dib u eegno taariikhda afartan iyo lixda madaxweyne ee soo maray dalka maraykanka waxaa jira madaxweyneyaal dhowr ah oo la toogtay ayaga oo hayay xilalka ugu sarreeya ee waddanka maraykanka waxaana ka mid ahaa madaxweyneyaashaas abraham lincoln oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee ameerikaan ah oo la ikhtiyaalo afar iyo tobankii abriil kun sideed boqol lixdan iyo shantii ayaana waxaa lagu toogtay masrax ku yaalla magaalada washington ee caasimadda u ah dalka maraykanka isagoo maalinkii xigay u dhintay dhaawacii soo gaaray james garfield ayaa isaguna ahaa madaxweynihii labaad ee ameerikaan ah oo la toogto isagoo lix bilood jooga aqalka cad ee maraykanka ayaana la dilay labadii julaay kun sideed boqol siddeetan iyo kowdii ayaana la toogtay isaga oo raacaya tareen toddobaadyo xiriir ah ayuu jemes isagoo dhaawac ah jiifay isbitaalka gaarka ah ee aqalka cad markii dambena waxa uu ku geeriyooday gobolka new jersey oo caafimaad ahaan loo geeyey william macnili ayaa isaguna ahaa madaxweynihii saddexaad ee Amerikaan ah oo la toogto isagoo khudbad ka jeedinaya Buffalo ayaa rasaas lala dhacay 6dii Sebteembar 1901dii lix bilood kadib markii ay u bilaabatay muddaxileedkiisii labaad ee hogaaminta dalka Mareykanka afar iyo tobankii Sebteembar 1901dii ayuu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray xilli dhaqaatiirta caafimaadka ay filayeen inuu ka kici doono dhaawaca soo gaaray johan kennedy isaguna waa madaxweynihii afraad oo amerikaan ah oo u dhinta weerar togasho ah oo lagu beegsaday isaga iyo xaaskiisa oo maraya gobolka dallas bishii nofembar kunsagaalboqollixdaniyosaddexdii ayaa la beegsaday durbadiiba waxaa loola cararay isbitaal caafimaad halkaas oo wakhti yar kadib uu ku geeriyooday ugu dambayntiina marka aan soo ururinno hadalka donald trump oo isagu ah madaxweynihii afartaniyo shanaad ee soo mara dalka maraykanka ayaa saddex iyo tobankii julaay labada kun afar iyo labaatanka ka badbaaday iskuday dil oo lagu doonayay in lagu khaarijiyo waxa uuna sidaasi ugu biirayaa liiska madaxweynayaasha maraykanka ee la kulmay weeraro toogasho ah inkastoo isagu dhaawacun ka soo gaaray ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي